halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee raadiyo ergo qodobada aanu idinkuga hayno waxaa ka mid ah in ka badan afar kun iyo shan boqol oo qoys oo xoolodhaqato ah oo ka barakacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaalo halkaa ka dhacay hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga somalilan oo ku dhawaaqday in biyola-aan ay ka jirto deegaano hoostaga gobolada sool sanaag iyo togdheer ururka umulisooyinka galmudug oo dhallinyarada ka wacyigeliya in ay sameeyaan waxyaabo dhibaato ku keeni kara noloshooda arrintaas oo la xiriirta kufsi dhowaan ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud wararkii qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaya magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyada gobaad iyo dhakhtarka raadiyahana kama marna idaacaddayada maanta marka horese kusoo dhowaada warka maanta waxaa inoo akhrinayaa maxamed xasan
mahadsanid leyla cabdi maxamed hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee somalilan ayaa ku dhawaaqday in biyola-aani ay ka jirto deegaano hoostaga gobolada sool sanaag iyo togdheer maareeyaha hay-addan cabdikariin xinif ayaa rediyow erga u sheegay in toban kun oo qof ay haatan u baahan yihiin in gargaar deg deg ah oo biyodhaamina loo sameeyo isla wararkii arrimaha biyaha ayaan ku jiraayay in ka badan afar kun iyo shan boqol oo qoys oo iyana xoolo dhaqato ah ayay saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyey biyayaraani iyo cunno la-aani ku haysataa tuulooyin ay ku barakaceen oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe dadkan ayaa tuulooyinkooda ka barakacay si ay ugu dhowaadaan meel ay biyo ka heli karaan markii dagaal dhex maray ururka al-shabaab iyo kooxaha macawiisleyda lagu gubay motoorkii dadku ay biyaha ka heli jireen oo ku yaalay tuulada ceelmuluq oo u jirta degmada cadale afartan iyo shan kilomitir sida uu rediyow erga u sheegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe warkiiyoad ka dhagaysanayseen raadyaha ergana maanta waa naga intaas cidduu dhaafayna waxay dib uga dhagaysan karaan barta aan internetka ku leenahay ee rediyow ergo dot o r g aan idinku wareejiyo leyla iyo qaybihii kale ee barnaamijkeena
hagaag dhegaystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban haddii aanu guda galno warbixinada aanu idiin hayno kumanaan qoys oo ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen ayaa cunayaraan iyo biyola-aan waxa ay ku haysataa deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dadkan ayaa ka barakacay dadkan ayaa ka barakacay tuulooyinkooda si ay u helaan biyo ay xoolahooda iyo dadkuba cabaan warbixintan waxaa soo diyaarisay maryan cabdi waxaa soo jeedinaya maxamed xaashi in ka badan afar kun iyo shan boqol oo qoys oo xoola dhaqata ayay saddexdii toddobaad ee u dambeysay biyiyari iyo cunayaraan ku haysataa tuulooyin ay barakac ku yihiin oo hoostaga degmada cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe dadkan ayaa tuulooyinkan ka barakacay si ay ugu dhowaadaan meel ay biyo ka heli karaan markii dagaal dhex maray al-shabaab iyo kooxaha macawisleyda lagu gubay matoor caylka biyaha ka dhaansan jireen oo ku yaala tuulada ceel muluq oo cadalle u jirta afartan iyo shan kilomitir sida uu raadiyow erga u sheegay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe tuulada ceelmuluq oo ay ku noolaayeen saddex boqol konton iyo toddoba qoys oo xoolo dhaqato ah iyo dad xoogooda ku shaqaysan jiray ayaa dhammaantoodba ka barakacay markii la gubay guryihii ay degganaayeen toddobiyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii hore dadka tuulada ceelmuluq oo keliya saameyn kuma yeelan guryaha iyo ceelka la gubay matoorkiisii waxaa sidoo kale ay saameyntu gaartay xoolo dhaqatada u soo aroori jiray ceelka raashinkana ka qaadan jiray tuulada maxamed cumar cali oo ah xoolo dhaqato subax kasta uga soo aroori jiray tuulada meel u jirta shan iyo labaatan kilomitir ayaa sheegay in hadda uu ku barakacay deegaan aanay ku haysan cunnadii iyo biyihii ay ka heli jireen ceel muluq waxa uu xusay in hadda aysan jirin raashin ay helaan waxa ay horay uga ammaahan jireen tuulada la gubay oo ay iska bixin jireen marka ay xoolahooda u gadmaan oo marba ay ka qaadan jireen waxa ay u baahan yihiin ee qoyskiisu uu cuno maxamed oo saameynta dagaalka uu ku reebay ay tahay inuu ka dhaawacmay dameerkii uu raran jiray ee uu kuga raran jiray kareetada ayaa waxa uu kaga gubtay tuulada waxa uu sheegay in hadda caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay inuusan haysan wax uu biyo kaga soo dhaansada tuulada oo u jirta ilaa soddon kilomitir shan ka tirsan loodiisa ayuu sheegay inay ruqatay oo ay gaari waayeen ceelka isagoo ka walaacsan biyaha iyo baadka sidii ay ku heli lahaayeen xoolaha iyo labiyo toban carruura oo uu dhalay inkastoo uu marmar ka ammaahdo dameer ama geel uu biyo kaga soo dhaansado dadka ay dariska yihiin dhibkana lasoo dirta waxaa kamid a biyo la-aan qutuldarwii la cunaayay loodii oo ceelkii gaari weysayee ruqatay marka oo la kicinaayo ceelkii ay u aroori lahaday agteeda ania waa buga dhisa ayuu noqoto aan biyo ka siiyo meeshaas aniga labaatan iyo saddex ruuxa ayuu joogto lo-a shan xabo ayaa la kiciyaa subaxdina waa la kacaa habeenkina waa la kicinaa marka meeshaas inaad biyo ugu soo aroorto ee aad ku siiso waayo ceel maba gaartaba shan saacadoodaan ceelka un soo soco jira haddana waxaan u socdaa meeshii haddii ka dhacday dhibaatadan ay ka dhacday inaan biyo dhaweysto oo meeshi aan ka qaxay ayaa dantu kalif xooluhu daaq heli maayaan xoolihii waa ku baaba-ayaan waxawa meeshii cuntay lahayn waxba waxay xoolihii lasii hayo laba hayo calafki dhamaayo xoolihii ay daaqayeen ceelka markaa u dhawaato waa suurtageli weysay hadda inaan sii guuro oo ceelkii aanu sii dhawaada dan daruuf badanaa jirta meesha nolol maba jirtaba nolol ma taalo in laga wada meeshaas aan kuu sheegayo meeshaan toddoba sac looga soconayaan u doonana waxaan aniga nin baan hadda gaariga ka baryaa marna waa ka waayaa marka waxawaaye daruuf aan aad u adag hadda waxawaaye inaad dad ad tuugsato ee tiraaho beriga aan gaarigaaga dhaansaday taagan tahay marka dadku u jiraa kusoo wareegaysa kaad leedaha caawa aan dhaansado xilligu xilli abaaraho iska ahay xoolihii xataa oo kuu jooga ma gadmaan burabaleena iska taagan anigoo waxaan arkaba gaariga iyo inta soo tuugay ay joogaan aan waxaan ku aroora inta waaye iska baaqdaba gudar maray igu dhacdaa waa xala inaa arooran rabay suurtagalay ii noqon weysay inaa beesigaan ku aroora helo marka maantaan wiil oo xamar xamaali ka ahan iricaagu ciyaalkii biyo ma haayo maanta u iisoo tuura caawan hadda inaa aroora rabaa hadii ilaa yidhaah
maxamed ayaa sheegay in ceelka hadda ay biyaha ka dhaansadaan uu ka biyo qaalisan yahay ceelkii la gubay oo biyaha ay ku iibsadaan haantii afar doolar halka ay horey ugu iibsan jireen hal doolar waxa uu ku qasban yahay in looda ka ruqatay uu biyaha ugu geeyo halka ay degan yihiin taasoo kusii badinaysa qiimaha biyaha uu ku helo saynab ibraahim geedi oo ka mid ahayd dadka degganaa tuulada waxay afar carruura ku haysataa buul ay ka dhisatay duleedka ceel muluq waxay raadiyo erga u sheegtay in gurigii tuulada ay ku lahayd iyo dhismaha maqaayad ay kiro ku degganaydba ay gubteen taas oo ku kalliftay inay degto meel bannaana oo aanay ku haysan cunnadii iyo biyihii ay ku haysatay tuuladeeda waxay haysatay ka hor inta uusan guriga ka guban shan neef oo ari ah oo ay sheegtay in laba ka tirsan ay gaday si ay buulka ugu dhisto carruurta una helaan meel ay ugu yaraan ku hoydaan ani halka qof iska xoogsataa aan ahay waxana hadda aan ku xoogsadana ma haayo oo dhul islaameed oo kiraahaan degnaay haddana hadii meeshii ay baaba'day waxawaaye aniga meel duuraan iska dhisaan iska joogaa oo qorax ahoo hayeedaya dhaxan ahoo meel wanaagsan aan ahayn aba meel u muuqataan jooga oonsoon oonan sooma dhex jiri karin waxaan joogna tuulada banaankeeraan joogno markii xabad laguma dhex jiri kara mabto waa ka carar maxaan qabanaya meelahaasi jooga ummadaa wax isiisaan iska cunaa waxa uun ilmaa ku nooleysta iga soo geli jira meel baadiyaha duqa waxma nolol fiicama taaleen walaahi muslan aanoo gargaaro waxma siisiyaan anankana hayaheeda wax hadda oo maaragtay oo laisi leeyahay dadkan way ku noolaa karaan kuma noolin
maqaayadda ay ku shaqaysan jirtay waxa ay sheegtay inay kasoo geli jirtay afar ilaa shan doolar oo ay ku maareyn jirtay nolosha qoyskeeda oo ay keligeed korsato maalintiina ay lacagtaas heli jirtay ma jiraan wax gargaara oo la gaarsiiyey dadkan marka laga reebo toddoba booyadood oo biyo ah oo ay gaarsiiyeen urur dhallinyaro ah oo kasoo jeeda tuulooyinkaas shan iyo tobankii bishii janaayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe ee dhanka maaliyadda cabdulaahi axmed shitaawe ayaan weydiinay waxa uga qorshaysan dhibaatooyinka ka jira tuulooyinka ay maamulaan wallaahi waxaa nooga qorshaysan inaan si allah san wax ugu qaban karno ugu qabano saan dadkaas guryahoodii loogu dhisi lahay dib loogu celin lahay aalkaasna loogu samay lahay aan qorshaheeda ku jirnaa insha allahu tacaala wallaahi haddaan aanunta kuu sheega meesha ugu dhow ay biyo u raadsan karaan waxay u jirtaa ilaa iyo afartan iyo dhowr kiilo misir ma u dhowo dadkana waa dhibaataysan yihin waa sax hadday naqato baabka xaggiisa hadday naqato biyo xaggiisa inta waa dadka aada iyo aadaa dhibaato ugu haysataa meel kastoo hay-adaha gargaarka iyo dhammaanna waa waan ku qayna hadeertana waan wargelinaynaa inta muslim iyo inti wax ku tari karta dadkaas waxaan leenahay ha ku soo talaano
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan dhegeystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber ha labo inaguna halkan ayaanu ka baahin doonaa fariimaha ay inoogu reebaan nambarka gaaban markana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka qiimaha xoolaha waxay ka imaanayaan magaalada laascaanood faarax dubad ayaa isku soo dubariday
xubinta qiimaha xoolaha maanta waxaynu ku eegaynaa seylada ku yaalla magaalada laascaanood waxaana maanta booqanay seyladahaasi waxaana halkaasi kula kulannay qaar ka mida dilaalinta seyladahaasi wax ka iibiya oo ay ka mid yihiin ismaaciil maxamed cabdi iyo jaamac axmed salebaan ismaaciil maxamed cabdi waxa uu ka mid yahay dilaalinta iibiya geela qaliinka ah iyo kuwa dhaqaalka ah ee lagu iibiyo seylada geela ee magaalada laascaanood waxaana uu nooga warramayaa maanta qiimaha lagu kala iibinayo geela seylada yimi geela aanu iibino wuxuu le u ka kooban yahay dhadig awr yaryar rarey wuu ka tirsan yahay awrta waaweyn haddaan soo qaato qiimaheedu awrka madhaafaanka ah ee awr ugu sitaa waa saddex iyo labaatan malyan oo soomaaliya waan gartay waa muunada koobaad waa muunada koobaad muunada labaad awrka soo raaca waxaa weeye laba iyo labaatan ilaa koob iyo labaatan laba iyo labaatan malyan oo soomaaliya waan gartay muunada saddexaadna muunada saddexaad waxaa weeye koob iyo labaatan lacagtii soomaaliya halkaasi waa awrtii waaweyneed ee qaliinka ah awrtii qaliinka ahayd wey geel qaliin loo keeno oo dhadiga bal waxaad iga warantaa iyaga muunadooda koowaad oo kale maxaa lagu kala iibsanayaa maanta waxaa lagu kala iibsadaa hasha lambar wanka ah ee geela dhadiga ah ee hilibka leh ee qaliinka waa toddobiyo toban malyan oo soomaaliya raqamka labaad ilaa shan iyo toban lix iyo toban meelahaasu isna galaa muunada saddexaadna muunada saddexaad waxaa weeye ilaa afar iyo toban soomaali waa hasha dhadiga ah geel waa lambar one lambar two lambar three geelaa dhadig aaranka markaan u nimaado bal iga warramay markaan kaaga warramo waxaa weeye aaranka lambar onkiisu ugu sarreeyaa hadeer waa saddex iyo toban malyan oo soomaaliya ka labaad waa labi iyo toban malyan oo soomaaliya trig waxaa weeye waa koob iyo toban ilaa toban buu galaa marka awrta baaranka oo kale da-dooda intay leegtahay awrtaas waxa weeye waxaa u weyn awrka shan jirka ah afar jirka ma garad iibkuna waxa weeye maalinna wuu hoos buu u dhacaa maalinna wuu kacaa labada dheedis xiga hadba geelusuu u yimaado wey maanta bal ka waran geel badan baan arkaa wasiilada jooga geel intee leeg baa maanta yimi geela yimi ilaa konton buu ahaa iyo weliba bayuu ahaa haddeer wixii la qalqalay unbaa ka maqan hadeer waxaan iibsanayna way ku jiraan konton oo kale maalintii markuu yimaado ma badan yihin mise wuu yaryihin badan yahay maalintuu yimaado kontonku marka geela iibku sidaa weeye geela dhaqaalku shan jirka geela la keeno shan jirka u weyn afar jirkuna waa ku xogaa saddex jirkuna waa ku xogaa geela shan jirka waa shan boqol oo doolar ka xiga waa raqamka labaad ee labartuuga waa afar malyan afar boqol iyo konton doolar ka raqamka saddex jirka la yidhaahdaa afar buu galaa saddex iyo badhna waa hooseysaa oo doolara doolar maxaa sababa inta badan in geela dhaqaalka door lagu iibiyo waxaa sababay geelu waa dhaqaal iyo hilib buu kalaya dhaqaalnimada ayaa doolarka lagu baayacayaa hilib ahaantana qaliin waa qaliin la qalayo oo dhuunta lagu dhufanayo soomaaliga dee ku khasban yahay in la qaato isaguse wuxuu waa dee geel la daaqsanayo la dhaqanayo doolar ninkii ku waada wuu iska kaxaysta waxaad iga warantaa hasha dhashay oo kale maxaa lagu kala iibiyaa hasha dhashay waxaa lagu kala iibiyaa hasha lambarwanka malyan iyo kun iyo shan boqol baa u saraysa oo doolara wixii kale way ka hooseeyaan oo raqam nimba meesha laga helo halba dhinac caanaheeda siday tahay kun iyo saddex boqol oo doolara kun iyo afar boqol oo doolara kun iyo shan boqol oo doolara marka waxaa la tijaabinayaa caanaha hashuleed waa la shirabaya hasha caanaheeda caanahay ku kala tegayaan qiima qiimaha kala kaxaynaya halba caanaheedu intay yihiin lambar wan la bartuu la bartiri hasha number one koo kale caanaheedu imsay noqdaan waxay noqdaan afar galaas bay noqdaan marka waa intee litir dee waxa weeye waa afar litir taasoo kale waa kun iyo shan boqol kun iyo shan boqol wey bal hasha dhalaysoo kale maxaa iyadana lagu kala iibiya hasha dhalaysaa markaa aan la shirabayn aan la shirabayn laakiin dhalaysa yacniga bidhaan ahaan loo kala iibsanayo qufaayadeeda kun iyo labaa u saraysa iibka iga waran bilsaylada sideeyaa iibku iibku waxa weeye meesha ariga lacagtu way ku yar tahay dadku waxa weeye wacawlo wuu soo xarooday midi buu wada qaatay midi bay iska wada qaatay midaan kuna haysanoo le midi buu qaatay magaaladii waxa weye waxaa dhacday in guri walba kawaan laga horfuro qofku intuu midi iyo miis ismu samaysto xoolihii baan doonaya carbuunbuu maalinta hore soo qaadanaya iyo wax la mida xoolihii buu qalaya xoolihii khasaaray keenayaan bay keenayaan hilibkii wuu baariyaya haddeer waxa weeye markaa halkaa hawl adag baa ka jirta xoolaa lacagtoodii waa lalayahay waa dadkii kii lahana waa taaganyahay waa tuban yahay kii kalena waa xidhi waa laisku xidhxidhay halkaa dhibka ugu adag ee badani halkaasuu ka joogaa nimanka dee dilaaliintiina waxa weeye iska saddexda boqol baa la danaysanaya iyo nin yacniga ah
marka tusaale ahaan awrka number oneka ahoo kale ee qaliinka ah ee labaatanka milyan iyo ka sarreeya joogo oo kale idinku imsad ku leedihin saddex boqol baan ku leenay oo shilin soomaaliya oo shilin soomaaliya marka marka neef walba saddex boqol oo shilin soomaaliyeed ku baanu ku leenahay saddex boqol oo shilin soomaaliya aan ku leenahay sidoo kale jaamac axmed salebaan oo ka mid a dilaaliinta siilada adhiga ee magaalada laascanood waxaanu ka wareysanaynaa qiimaha adhiga qaliinka iyo kuwa dhaqaalka maanta lagu kala iibinayo maanta adhigu aad buu u fiican yahay ilaa shalay ayaamahamba dee sixirkiisu wuu iska fiican yahay muunadda koowaad waa toddobaatan dollar munadda labaadna waa lixdan munadda saddexaadna waa konton dollar ariga kaloo dhaqaalaha neefka ugu lambar wansan waa konton dollar ilaa afartan oo ah raqamkiisa labaad raqamka saddexaad waa soddon soddon iyo shan meelaha waan gartay bal waxaad iga warantaa iibka xooluusan yihiin boqolkiiba boqol aad bay wanaagsan yihiin bal xoolaha imaan jiray seylada ma bateen haddeer waqti xaadirkan maya aadu ma badna waa yar yihiin boqolkiiba boqol waa yar yihiin waa ka maalintii oo kale seylada arintee leg ba yimaad maalintii waxaa yimaada ilaa tiro ilaa tiro iyo konton intaa ayay inooga eg tahay xubintii qiimaha xoolaha oo maanta ku eegeynay seelada ku yaalla magaalada laascanood waxaana xubintaa qiimaha xoolaha idinla socodsiinaya aniguo ah faarax dubad tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaana allah
raadiw ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga somalilan ayaa ku dhawaaqday biyola-aan ka jirta deegaano hoostaga ah gobolada sool sanaag iyo togdheer maareeyaha hay-adda cabdikariin xirif ayaa sheegay in toban kun oo qoys ay haat in toban kun oo qoys ay haatan u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo biyo ah guud anagu ugumaana dhawaaqin biyolaanin ay jirta waxaanu u sheegnay kaabankii barakacyaasho biyihi ay ka go-een oo biyaalaa saa daraadeed baynu hay-adii barakacyaasha la shaqayn jiray isugu yeedhnoo dee aanu weydiinay inay biyobixiy inay biyo biyo dhaamis ku bilaabaan kaabanka barakacyaasha marka arrintaa maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey dee biyihii hay-adihii qaarkoodna waaba ku yabaeno markii waxay dhn waa bixinayna hadda hadday anaga diyaar naga yihiin qaarkoodna dee waxay dhaheen waa wwayda kusoo warcelinaynaa si deg deg ah marka markii hore biyo la-aanta maxaa keenaa la yidhi dadkan kaabanka barakacyaasha had iyo jeer meelahay degan yihiin maha dhul ceelal biyood oo biyo macaan leh waa dhul biyo aada u qaraar leh laakiin waxay cabi jireen biyaha berkedaha waktiga roobka uu do berkedaha geli jiray biyihii berkeduhunba hadda ka dhammaaday marka biyaha cabaan bay da u baahdeen marka gobollo qaas ah miyaa jira oo aad ka sheegteen in biyo la-aantu ay ka jirto gobolada hadda ugu daran waxa weeyaan kaabamka hadda ugu daran waa kaabamka saaxil meesha mandheera togreer meelo ka mida saraar sool iyo sanaag meelo ka mid ah marka marka laga reebo dadka barakacay ee kuwa ee xoolaha haysta iyaguna ma ka warqabtaan kuwa kolleyba de waa tii hay-adda ka hortaga afooyinku maalidhowto ka hadashay markaa dee waa wada jiraan laakiin dad meel ku urursan oo biyaalo waxay cabaan a- hadda aanay jirin de kuwan un baa jiro aan gurgurina karaynin dadka xoolodhaqatada hadda jir waa gurguri karayaan iyagu marka qorshe idinku aad u dejiseen ma jiraan oo aad ee dadkan ugu gurmanaysaan qorshaha way jiraan waana saa kaba heeday isugu yeedhnay qaarkood waa waa way diyaariyeen waxa ay gelayeen annaguna waa ka diyaargarownay dee waxa kalena within laba saddex maalmood gudahood bay iyana soo sheegayaan waxay ka qayb qadanayaan biya biya- biyaha biya dhaamiska barakacayaasha Een, marka hay-adahaas aad la shirteen yaa ka mid ah hay-adaha laba nooc baan u qaybinay hay-adaha international ngos-ka iyo local ngos-ka waa israacinay hay-adaha la yidhaahdo u n-kana waa iyana waa waxaanu la ballanay axadda haddii ilaahay ka dhigo iyo maalmaha soo socda hay-aduhu waa hay-ado loo kale oo badan yihiin iyo hay-ada eh, international ngos-a hay-adda n r c baa kamid a d r c baa kamid a waxaa kamid a hay-adda la yidhaahdo a r c baa american refugee council baa kamid a oo iyadu saaka ku dhawaaqday konton goydood inay hadda diyaarisay oo ay diyaar ka yihiin Eh, hay-ado kale oo maxalli ah kamid oo c c b r s ay kamid tahay waxaa kamid a taakulo ama tasco hay-adda la yidhahdaa kamid a waxaa kamid a eh, waa badan yihiin dee hay-adan saaka u yeelay dhowgeed toban hay-adood baa loo yimi qorshahay wuxuu ahaa dadka biyo emergency un iminka lala gaadhun buu ahaa kuwiina waa waxna waa helay waxa kalena de waa waa la diyaarinaya insha allah marka xaaladdu ina inta aanay intaa gaarin maxaa markii hore lagooga gaashaaman waaye maxaa lagaga gaashaaman lahaa ee la samayn lahaa Een, ka hor intaa dadku aanay biyaha ka dhammaanin in hay-adaha la waco oo meelo kale la galgalo dee ma dad biyo haystaa la odhanayaa way biyalaan yihiin marka
marka hadda xaaladda ay ku sugan yihiin ma biyo yaraan ba mise waa biyo la-aan waa biyaar yaraan aada u yar iyo beelaha qaarkood biyo ay ka go-een laakiin maaha dada hadda la odhanaya way baktiyayaan ama eh, biyo la-aan bay u- u dhimanayaan ma aha
ha ee, marka arrintaas ma abaaraha baa saameyn ku leh mase een, wax kalaa jira had iyo jeer markay gaadho bilaha february iyo march berkedaha biyaha ee dadku ka cabaa way go-aan oo way madhaan oo xoolaha iyo dadku ma dhamaystaa marka had iyo jeer waktigaan oo kale waa iska dhacdaa in eh, eh, eh, dadku biyo iibsado Een, meelaha hadda aad sheegayso ma ahan meelihii xoolihii ay joogeen waa meelihii dadkii barakacay ay joogaan marka maxaa ee, waa sababa kaalamkii dadka barakacayaashii ay ku jireen weeyaane maaha meelihii miyigii xooluhu ay ay joogeen marka xoolo haddaanay joogin maxaa keenay in biyuhu yaraadaan xilligan dee biyaha dadka dadka iyo xoolaha waxaa biyaha badsadaa dee waa xoolaha waa waa dadkaa badsadaa biyuhu waxay cabaan xooluhu waxay cabaan biyaha dhanaan eh, ama milixda le aanay dadku cabi karaynin ama ceelasha ku jira ama ku jira eh, eh, eh, goofafka ku jira ayay xooluhu cabaan laakiin dadku dee ma cabo dadku waxay isticmaalaan wax ku ma- wax wax ku karsadaan oo ay ku- ay cabaan dee waa biyaha macaan biyaha macaan biyaha qadaadhina had iyo jeer waa biyo joogto ah oo xooluhu ma waayaan biyaha macaana waa biyaha dee dadku isticmaalaya wax ka ka ka baxa mooyaane waxba ku kordhayn iyaga marka saa daraaddeed bay biyo macaana u goyaan kaasina waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga ee somalilan cabdikariin xinif oo inooga waramayay biyoyaraanta ka jirta meelo ka tirsan gobollada sool sanaag iyo togdheer
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegayso redio ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan qaar ka tirsan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxa ay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee radio ergo dot o r g qaybihii dhexe ee barnaamijkayaga ayaad dhegaysanaysaan ururka umulisooyinka galmudug ayaa isku dayaya in ay tababaro iyo wacyigelin u sameeyaan dhallinyarada ku nool deegaano ka tirsan gobolka nafiso maxamed nuur oo umuliso ah kana tirsan ururka ayaa sheegtay in dhallinyarada ay ka wacyigeliyaan in dhibaatooyin ay ku dhacaan noloshooda sida inay galaan ballamo taas oo khatar ku ah noloshooda arrintan waxay la xiriirtaa kufsi dhowaan ka dhacay magaalada gurceel ee gobolka galguduud waryaha raadiyo ergo fuusiyo cumar bare ayaa wareysatay nafisa waxna ka weydiisay sida dhallinyaradan ay wacyigelinta iyo tababaradaba ugu sameeyaan waa waxaan u sheegnaa baaqabadaha dhibaatooyinka ka imaan karo gender balansiga dadii oo jiro ama reeg oo kale waxyaabaha oo cudurada ka dilaaca sida d h i v oo kale gabdhaha inay uur aan ugu talagelin ay yeelanayaan oo ayaga inay meelo tagaan ay iska soo xaafayaan ama ay dhiigbaxa lagu gelayaan isbitaalada ay la jirtaan oo qaarkood aan aragnoo kale waxyaabahaasaan ka wacyigelinayna marka inaysan iska ilaaliyaan waxbarashadoodana ay ku dhabar adeegaan iskana ilaaliyaan dhibaatooyinkaas cudurada ku dhici karo ajaajiyoo kale oo kale baalki infectionada sida syphilisoo kale s d i d i d waxyaabahaas oo khatarta keeni karo marka iyo brendely sarfeenaan sameyneyno oo waxaan aan wacyigelineyna dhalinyarada inay micnaha saaxiibka ay noqdaan oo dhibaatooyinka caqabadahaas gabdhaha ku imaanayo walaalahooda ay u geysanayaan inay yareeyaan wiilasha gabdhahana waxaan ka ilaalineyna aan usheegeyna inay iska ilaaliyaan khatarada ay keeni karaan dhibaatooyinka sida cudurada oo halista ah oo kale uur iyo dhibaato xadgudubka u imaanayo gabadhaas inay waxbarashadooda kahady ka hareyso inay ay baalsi psychology ahaan iyo social ahaan iyo intaba ay dhaawac ugu imaanaya waxyaabahaas aan aan bareyno oo ka aan ka ila aan iska ilaaliyan dheyno insha allah marka marka mawduuciina wuxuu ku saabsan yahay in dadku cudurada iyo inay uur qaadaan iyo inay iska ilaaliyaan ka caafimaad ahaan laakiin kufsiga iyo siday uga badbaadi lahaayeen lugkumala miya kufsigana waxaan ka ilaalinayna gabdhahoo kale waxaan u sheegeynay dadka gabdhaha baalki maxaa barnaamij gooniya u sameynayna oon dayna khatarta oo kufsiga u keeni kara siday kaga ilaalin lahaayeen inay ka fogaadaan nimanka ay ay dhalinyarada aysan aaminin inay nin aysan aqoonin oo kale aysan raacin inay xilli xun aysan bixin oo aysan aadin meelaha oo baalki dhibaatada uga imaanayso inay iska ilaaliyaan dhibaatooyinka ku imaanayso waayo haddii gabdhaha aan la tusin marka hore cuduraday qaadayaan uur inay yeelanayaan dhibaatada uga imaanayso markaas kabacdina inay iska ilaalida inayna nimanka raacaan hadda barnaamijyada oo u badan deegaanadan hadday maalin dhibeed kufsiga ka dhacay kufsigaas oo kale oo ah gabar nin wiil raacday guriga ugu tagtay markaas kabacdina dhowr wiil ugu adeegsaday inay kufsadaan
kiisaska noocaasa marka inta aad idinku aragteen ma badan yihiin mise waa wax mar iyo laba dhaca ma maya wax mabama wax badan maha waa mar laba mar iyo laba wax dhaca waayo wax oo oo mar walba dhaca maha oo joogto u dhaco waan gartay gabdhuhu marka maadaama iyagu ay dhibanayaal yihiin oo kiisaska noocaana ay dhibanayaal u yihiin weliba kufsiga macnihii maxay maxaa u qorshaa maxayse leeyihiin markaad la sheekaysataan oo kale hadda waxay samaysteen oo kale waxay samaysteen gabdhaha guddi iyo guddoomiye ku-xigeen waxay isku imaadeen inay gruub samaystaan baalki muxuu ahay annagana waxay naga codsadeen inaan tababaro siino oo iyaga wacyigelin sii suubiyaan marka annagana waa u sameyna laakiin weli xilli loo diyaariye ma lahan ayaga marka waxay rabaan insha allah guddigaas u samaysteen inay gabdhaha dhibaatooyinka ku imaanayo inay gaashaantaan dib dambana uusa kusoo noqon amaba ayaga xadgudub ha loo geysto ama ayaga awaarnes la-aan niman ha uga xadgudbaan marka saasay ayagana waxay samaysteen group inay mar dambe micnaha barnaamijkaas oo kale xadgudub gabar loo geysanin ay iska gaashaantaan inuu xadgudub dambe ku dhicin
waan gartay gabdhihii marka haddaa saa u sheegteen oo gabdhihii keligood aysan ahayn waxay arrintan ay ku lug leedahay oo dhalinyaradii wiilasha aan ha ay joogaan maxay soo kordhinaysaa iyadu waxay soo kordhinaysaa wiilashii aan waxaan sameynay wacyigelin siinay inay gabadhan gabar walaashooda tahay hooyadood ay tahay walaashood la dhalatoo kale dhibkii ku dhici lahaa inay gabadhan ku dhaceyso ayagana marka way qaateen waxay dhaheen dhalinyarada micnaha ayaga ma wada ahan waxa dhibka geysanaynan waa ka wacyigelinaynahay dhahin cudurada iyo dhibaatada uga imaanaya iyo dhibka gabadha iyo walaashooda ugeysanaya waxa dhanna waa way way qaateen inay ka wacyigeliyaan dhalinyarada qalabka ka dhacayaan inays ayaga wada egeyn waxa qalabka dhacaana way sheegan waxay dhahen anaga qaarkeen waayo waxa qalabka ka dhaco marka wacyigelinta markaad sameynaysaan ma si gaar gaaraad ula kulmaysaan mise labadoodaba intaad meel isugu keentaan baad la kulmaysaan maya iskuolka marka oo jiro ayaga dhan wacyigelinaa u sameynaa laakiin gabdhaha hadeer waxaan sameynay gruup oo gabdhaha oo gudoomiye gudoomiye ku-xigeen ah marka gabdhahana waxaan rabnaa insha allah si qaasa inaan u tababarno iskuolka sameynana isku jiraan uga sameyna iskuullada wiilashii gabdhihii walijooga iskuullada marka aad tagtaan waa kuwe waa iskuullada aadaan oo wacyigelinta aad ka samaysaan waa kuwe iskuulada deegaamada gur ana hadda waxaan joogaa gurcaal deegaamada gurcaal waa waxaan ka sameynay iskuulada ku yaala
marka ma dugsiyada sare keliyaad ka samaysaan mise waxaan ka dugsiga hoose maana dugsiga dhexe iyo dugsiga sare inta waa ka sameynaa dugsiga hoose bisaan ka sameynay marka qaabkeed u samaysaan ma si maalinlaahaad u samaysaan ma wiigli baad ka dhigtaan sidee u samaysaan
wiigiiba laba iskuul aan qaabilnaa wiigiiba laba iskuul waxaa ku yaalo afar ha marka ilaa hadda ilaa intay iskuul baa tagteen oo aad ardaydii la kulanteen hadda saddex iskuul aan tagnay iskuulka kalaad isbuucan oo dhan insha allah
waan gartay dhalinyaradu marka iskuullada keliya ma bacdina jaamacadaha inaan tagnaa arna ilaahi diira waan gartay dhalinyaradu marka dhalinyaro badan oona iskuulla dhigan baa jirta oo gabdhiya wiilalba leh marka haddaad iskuulladii tagteen bal kuwii kale ka waran oo bilaa iskuulka ha iyagu si ay u gaaraysaa wacyigelintan waxay u gaaraysaa hadeertaan markaan iskuuladii aan ka baxnay insha allah barnaamijka iskuullada waxaan sameyneynaa saan kuu sheegaba youth friendly sarteen sarteenaa qabanaynaa waxaan tegaynaa goobaha goobooyinka oo oo hoteelada qaar magaaladan ku balaminaynaa dhalinyarada meelaha banooniyada lagu dheeloo kale meelaha dhalinyarada iskugu imaadaan waxyaabahaasaan waxaan rabnaa waraaqana inaan u qorno oo wacyigelin aan siino intaan ka gaarino isku keeni karnana isku keeno iskuullada horta da ugu muhiimsan iskuullada haddaan tagna jaamacadahoo kale waan diyaarinayna ayagana meelaha kale wixii noo soo harana waxaan bulshada qaybaheeda kala duwan aan rabnaa insha allah inaan meelo ku balamino ku cayinino oo maamulka ka codsano inay noo nala garab galaan arrintaas oo hadeer waxaan noo ballantay inaan daraagiska oo kale abuska oo kale inaan ka hadalno daraag abuska oo kale waxyaabahaas oo kale inaan sameyno insha allah
macnihii waxaad tiri gabdhaha waxaan ka waxyigelinaynaa inay cudurro qaadaan inay uur qaadaan oo hadhow ilma soo xaaqid iyo wax ay timaado marka waxaas waxyaabo aad aragteen miya gabdho cudur qaaday ama uur qaaday oo dhibaataysan horta waxa udur qaaday hadeero anaga baaritaan inaan ku sameynay aan cudurrada halistaa ku aragnay ma jiro oo baaritaan anaga ma sameynin laakiin sometian waa lagu arkaa isbitaalada gabdho oo oo baasi muxuu ahay imaanayo keligood ayagoo iska socdo ama uur leh amaba dhiig baxaayo qof la socon relativeskooda ah caqabado badanaa jiro oo anaga aan waxna kiciye ay ku jiraan gabdho oo unwanted pregnant loo ayagoo xataa qaar ogeynoo jirin dadkooda inay noo keeneen markii la uur lagu arko kale ay ay markaas kabacdi ay soo baraarugeen iyo dad ayagoo dhiig baxaayona loo keeno ayagoo dhiigooda dhiig ka socdo dhiig baxaayo kale oo isku ogeyn uur malihiin ku dhahaayo uurna leh
ha waan gartay marka wacyigelintiina theory bay u badan tahay sidaan u fahmay mise practical baa ku jira oo qaab gabdhaho isku difaaci karaan oo practical oo loo tababarayaa jirta maya practical waxa loo tababaraya mir wax waxaa loo tababarayaa oo keliya awareness aa la siinaya
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
tobananu gaarin tabaarweynna aan lahayn toraygu qalatay habaar aan tacliin lahayn qodaxdaygu taagta hilibkay tiqtiqahayeen tifti kadida wadnahaa tashlayga yidhi oo barbaygu taalla weligeedba aan tirmayn
dhegaystayaasha danaynaya inay nala wadaagaan xaaladaha deegaanadooda waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee laba eber hal labo dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad barnaamijka maanta waxaan idinkugu haynaa waraysi aannu la yeelanay ayaan cabdinaasir oo ah hooyo iyada oo dhabarka ku siida carruur yar oo ay dhashay wax ka dhigtay iskuul ku yaala tuulada faratooyo ee gobolka nugaal ayaan oo shan sanno ka hor dibu dayactir ku samaysay iskuulka waxay sheegtay in ujeeddada ay u joogto ay tahay in dadka deegaanku ay helaan waxbarasho gaar ahaan haweenka oo ay sheegtay inay yihiin kuwa ugu nugul ee u baahan in wax la baro ayaan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay caan ka noqotay baraha bulshada oo lasoo dhigay sawir iyada oo wax dhegaysa oo cunug yar xambaarsan waxay ka sheekeynaysaa caqabadihii ay la kulantay intii iyadu ay waxbaranaysay iyo marka ay bilowday inay wax ka dhigto iskuulkan waryaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa waraystay ayaan iskuulkaa waxaa igu kaliftay hal ujeeda ay igu kaliftay aniga tuulada markaan imid ma lahayn iskuul iskuulka waa la dhisay dadka waa loo dhisay haddana macalimiin ma jirin galabtii dambaan odagayga la shee sheekaystay waxaan ku iri ka warramayn haddii aan iskuulkaan furno aan ka shaqayno oo si maaragtay dadkan ay dariiqyada wada taagtaagaan waxa aan ka qaracmay waxa ahayd cunug yar oo saddex iyo toban sano jira oo sigaar nuugaya maalintaan arkay waa fiirooda waana ilmeeyey iskuulkii baan qabaqaabinay waan soo dhaqay anoo xaamilan iskuulkii tegay waan soo dhaqay markaan soo dhaqay dadkii baan isugu yeernay waxaana la yidhi challenges baan la kulmay waxaa la yidhi insha-oo bay kusoo qaadatay waxbay ku cunaysaanna waxaan ku yidhi xaqiiqada maalin unbaad dareemi doontaan ilmihiinna maalinta ay jeclaadaan baada xaqiiqada waxaan ku iri dareemaysaan marka iskuulkii waa furnay alxamdulilah aniga iyo maca laba macalin oo nin ah baa lagu furay hadeerna waxaan ku dhignaa shan nin iyo aniga oo dumar ah ma garatay dadkeenaan meesha haddaysan mushaar ka qaadanaynin wasaaraduna markaas iskuulka ma aqoonsanayn intaan hadda ka shaqa bilaabay bay wasaaraddu aqoonsatay ardaydii ugu horreysay waxaan ku bilownay afartan iyo saddex arday ah oo aan soo ururno khasab ilmaha qayb xataa waxaa dhacday in waalidkood inaan anagu buug nooma hayno qalin nooma hayno ilmahan arigaan raacsanaa marka waxaan ku niri buug iyo qalin baa annagaa siinayna ii sheeg ilmihii ha yimaadaa qayb waalidiintood wayna caawiyeen markaas waalidiintii markii ay arkeen in iskuulkii bilowday oo uu caadi yahay oo uu shaqaynayay waalidiintii qaybtoodana soo dhoweeyeen ma garatay caqabadaha aad la kulantay maxaa ka mid ahaa markaas caqabadaha aan la kulmay kow horta hore qofku hadduu maaragtay hooyadii haddaysan waxbaranin aabihiina waxbaranin waa dareemi kadhaa waxbarashadu qiimo lama lahan waxaa igu dhacday in ay waalidkii fahmi waayeen anigu inaan u danaynayo iyaga iyo in anigu aan ku danaysanayo ma garatay wacyigelin baan sameeyey wacyigelintii laygama aqbalin wacyigelin waxaan sameeyey guri guri aan u tegayo ma garatay qoys qoys aan u booqanayo ma garatay waata intee maalmood kugu qaadatay wacyigelintaasi wallaahi muddo sagaal sanadugsiyeed baa lagu xisaabtamaa ma ogtahay sanadugsiyeedku waa sagaal bilood afar bilood iyo bar teenamka hore iyo afar bilood iyo bar teenamka dambe ah marka waxay dhibta igu qaadatay waxay ahayd adiga saddexdii bilood ee ugu horreysay aad baan carqalado badan oo la kulana ma garatay wata goormaa dawladdu aqoonsatay iskuulkan way yarasabaan na furanahay bayna aqoonsato macnihii lasnugaa laga soo diiwaan geliye watay wax lacaga ma ka qaadaan ardayda halkaas ee wax ku barta wasaaradda waxayna siisaa wax yaroo gubno ah oo konton dollar ah oo ii sheeg ay kabil kabil ayna siiso wall bankiga lacagtaa bixiya ka december ka december baa lacagteena loosoo sii daayaa ma garan ardada marka ardaydu way badan tahay arday hadda maasha allah iyo weeye kalabar ardayda hadda ardayda aan fiiga wax yaroo fii ah baan ka qaadanaa oo afar afar dollar ah marna hadda sanadsideedkan shan dollar lix dollar baa laga dhiga ma garan adugu ardayda aan caadi ooga qaadano waa lix iyo labaatan arday oo min lix dollar ah inta kalena waxa weeye waa dadkii abaaruhu xoolihii dhaafeen waa dadkii miyiga ka soo xarooday annagaa baryayna oo ilmihii waxaan ku baryaynaa inay iskuulkii yimaadaan adugu labadii sano oo ugu horreysay waxaan ku dhigaynay saddex iyo tobankii iyo afar iyo tobankii volunteer baan ahayn hadeerba waa iska volunteer macalinkii waxaa kusoo aadamaysa markii lacagtaa la qeybiyo afar iyo toban dollar ama shan iyo toban dollar macalin bil u xaadiraya ka waran adiga waata macalimiintaasi marka ma deegaankay kasoo jeedaan deegaankeenna weye aniga sanadkii dhaweeto inaan iska daayaan rabay ma garat umul baan ahaa waxaan ku yidhi ma dhigi karo oo waa xanuunsanahay waan ka cududaartay odayaashii tuulada oo odayaal dhaqmeed baan adeegsanaa odayaashii iyo carruurtii oo wada socdaha gurigaygii iigu yimid cabdiraxmaan ma garatay waxay i dhaheen ilaa wa ilaa waxaan rabnaa in aad maamay aad iskuulka ku noqotid aad dhigtid iskuulka inuu xirmo oo aan dadka iyaga intaa tiro leeg deegaanka ka guurno iyo in aad tegtid waxba kama dhiciyaan ma garat ka waran shaqadatan see ugu qanacsan tahay marka adiga maadaama cadaadiskaas uu jiro oo dadka deegaankuna ay ku baahan yihiin weli aniga xaqiiqada markaan ka warramo aniga horta hore iskuulkan aniga waxaan wax kusoo bartay horta hore si bilaash ah hadeerna waxaan ku shaqeeyaa si bilaash ah macalin waa dareemi kadhaa maanta jooga oo shaqaynaya oo aan haddana aan wax haddana dhaqaalaha aan haysan dhibaatada haysata waa dareemi kadhaa ma garat imise xiisadood ayaad dhigtaa iskuulka oo aad ardayda u dhigtaa maalin walba aniga waxaan dhigaa dhebel maadaan dhigaa soomaali iyo saynis baan dhigaa maalintii fasal kasta ilaa koowaad ilaa sideedaad baan dhigaa maalintii lix iyo toban xiisaan bixiya anoo isxambaarsan baan lix iyo toban xiisaan bixiya waan ku qanacsanahay waana ku faanayaa Ah, aad toddo- baan ugu faraxsanaa toddobaadkii baad lix iyo toban xiisoo bixisaa miya mise maalintii maya maalintii ardayga koowaadka wuxuu kugu leeyahay maadada sayniska Mhm.
ardayga sideedaadkaana wuxuu kugu leeyahay maadada sayniska koowaad ilaa sideedaad saynis baan u dhigaa koowaad ilaa sideedaadna soomaali baan u dhigaa waa tahay marka shaqadaas intee saacadood kugu qaadataa waxaan galaa halka saac iyo iyo bar subaxnimo waxaan kasoo baxaa lixda iyo barka dee waa dhebel weeye dhebel weeye arday marka waxaa jirta xiisadaha ardayda ay firfiri le adigu maalintii t- markii laisku dayo toban xiisadood baan bixiya sida joogtada ah toban weeye ha ilaa arday waxaa jirta xiisad free ah inay leeyihiin adigu xiisadaas aad ka maqan tahay ha afartan iyo shanta daqiiqo ay qaadanaysaa ha waa soo jeedintii iyo leylasixidii iyo cashar yeerintii iyo weeye ilmahaaga marka een imise ilme ayaad dhashay intii aad iskuulka dhigaysay ilmahaasee baad u baxnaanisaa adiga oo macalimada aniga intaan iskuulkan dhigayay een, waxaan dhalay saddex caruura ma garad ano uurla waan dhigayay anigoo dhalayna oo waan waan dhigayay oo macnihii hadda wiilkan u weyn een, maaragtay anigoo xiisadii dhigaya oo faratooyo jooga een, waxaan samaynayay intaan xambaarsado oo aalasayda hore kaco oo quraacda reerka u diyaariyo baan iskuulkan tagaa xiisadahan soo bixiya lix saac markaan imaado ilmaha caanihiisa koobkiisa iyo jeegiisa caanaha xafiiskaan dhigtaa ma garad hadda adiga ma- wax yar markaan joogaba waa usoo galaa caanihiisa hadda xiisadaan galayaan caanihiisa la galaa ma garata sababta ilmuhu gaajoonayaa aniga aad baan waxaan u jecelahay een, xaquuqda gabdhaha ma garata iyo haweenkaba ma garata marka waxaan sameeyaa barnaamijkan qaangaarka iskuulkayga waan ka wadaa gabadhii hadday qaangaadho gabdhaha inta badan dhibta jirta waxay tahay gabdhihii markay qaangaaraan waxaa ku dhacaya Bureau of education ma garad marka waxaan gabdhaha ku dhiirigeliyaa in iyagoo qaangaaray iskuulkooda ay sii wadan karaan dhigi karaan ma garad oo aysan googoynin eh, macnihii in maaragtay qaangaarku wax rabbi qadaray inay tahay wax macnihii dumarnimada iyadoo muujinaysa inay tahay wax maaragtay dhib ah aysan ahayn ma garatay oo aan ilmihii uusan sufin xiisado kaloo aad bixisid baa jira ka sokow een ee, iskuulka hoose dhexe ee tuulada faratooyo xiisadaha kale aad bixisid maxay yihiin galabtii haa aniga sidaas lix saac iyo bar markaan imaado marmar waxaa dhacda lix saac iyo bar markaan imaado inaan reertii qadada u kariyo ma garan markaas dabka jikada galo kasoo baxa sideeda saac haddana oo duhurnimo iskuulkii baan ku laabtaa ma garan Een, laba xiisaan soo dhigaa soomaaliya waxaan u dhigaa dumarka wa- dadkii macnihii dumarkii baan cilada aan kala kulmaa waxaa lagu leeyahay macala ayaan aad baana la ii ixtiraamaa kow anigu waxaan helay hortadaan deegaankayga ka helag waa xurmo Waa.
lana kama helin marka dumarka waxaan ku dhiirigeliyaa macnii waxaan rabaa adiga wax kala ha fiirin hay-ad markaad lacag ka heli doontid allah baa garanaya marka ilmahaaga fiiri baan ku yidhi waxaad keliya ood baranaysaa taariikhda uu shalay casharka soo qaatay iyo ku maanta soo qaatay inaad kala gerin ka dhigo wax qof wax qori kara waxna akrin kara inaad tahay intaa keliya igu caawiyo oo wax baro waata imise ay dumara ayaad marka wax u dhigtaa oo waaweyn duurkii dumarka waaweyn waxay isugu jiraan gabdhaha een- een- een aan ogolayn maaragtay uniformka inay xirtaan oo diiday macnihi primaryga inay dhigtaan oo hoose dhexe macnihi diiday oo waxa weeye gabdhahan adigu toddobiyo toban jirka sideed iyo toban jirada ah ma garatay waa tahay iyo hooyooyinka waaweyn adigu konsinjirada ah inta aniga caadi iigu soo xaadirta oo wax iiga barata waa toddobaatan iyo saddex dumar ah ma garatay galab markaas dumarkaas adigu waa dumarka magaalada iska jooga dumarna waa dumarka maaragtay aryaha raaca oo dadkii xooluhu dhaafeen oo xoolaha yararka ah haysta marka anigu fiidkii oo kale gabdhahan guriga wax ugu dhigaa gurigayga nal yara uu leeyahay gabdhahan guriga wax ugu dhigaa dariska gabdhaha ariga raaca ma garat imise weeye iyagu ayagu waa afar iyo toban dumara weeye afar iyo toban dumara weeye waxaan galaa sideeda tobanka iyo barkan kasoo baxaa waa tahay qoladan kale oo fiidkii dhigtana ayagu waxay sameeyaan bacdalmaqrib bay inta badan ii yimaadaan marka aryaha soo kala xareeyaan caruurta oo cashooyinka wax soo kala siisistaan adigu lixda iyo barka galabnimay ii yimaadaan dhaqaalaha qoysku ku tiirsan yahay xaggee buu idinkaga yimaadaa maadaama odaygeenu iskuulka uu ka shaqeeyo adiguna iskuulka aad ka shaqaysid lacagta aad ka qaadataana ay saddex iyo toban dollar tahay wallaahi walaal horta waxaan rasaqa ah rabbi baa samada kasoo amra ma garatay dee lacagtu way iska imaanaysaa laakiin annaga fan dibadda laiga taakuleeyo iyo macnihii meel kaloo dhaqaale iiga yimaadaan ma jiraan ma garatay ganacsi ma ku leedahay tuulada maya wax aan ka ganacsada mala aniga waxbarashadaasaan ku mashquulsanahay waxbarashada iyo caafimaadka labadaasaan ka shaqeeya ma garat maxaa kuu muuqda hadafkaaga tuuladatan aad ka leedahay iyo waxbarashadeeda maxay maxay yihiin wallaahi cabdul inaanaw wixii guul ah rabbigayga xaggiisa ka ahaatay alxamdulilah rabbi alcaalamiin aniga maalinta aan farotooyo imaanayay iyo maanta waa laba arag waxaan imid farotooyo oo magaca dumarku caanay ka ganacsadaan hal islaana ay qodoo fayl loo galo fayl aniga warqadan io qor caagadan calaamad iigu qora iyadoo la yidhaahdo ma garad maanta hooyo kasta iyada waxa khalado erey ha ka booda laakiin hooyo kastaaba iyada waxay xor u tahay inay akhrisan kadho qori kadho magaceeda caanaheedana dirsan kadho ma garatay miheradeedana qoran kadho xisaabsan kadho guushaas rabbi baa iskale ma garat aniga hadafka aan ka leeyahay waxa weeye horta hore aniga waxaan wax kusoo bartay si maaragtay bilaasha oo maaragtay volunteernimo abaan wax kusoo bartay ma garat anigu hooyaanahay hooyo soomaaliyeed baanahay dalku xaq buu igu leeyahay dadkuna xaq bay igu leeyihiin ma garat aqoon weyn ma lihi laakiin intaan aqaanaan waxaan ballan qaada aniga nin wax ma baro nin ardayga iskuulka ii dhigta oo ilaa aidka ilaa ii sheeg koowaadka ah wiilal way ku jiraan maasha allah taargetka aan fiirsanayo waxay tahay in hooyo kastoo soomaaliyeed waxna qori kadho waxna akhrin kadho waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo ee arrimaha bini'aadamnimo markana aanu eegno cododka ay inoo soo duubeen dhegaystayaasha ina soo wacay asalaamu calaykum radio ergo waa xasan dheer oo alaaba ka soo hadla ninka la yidhaha galgadiid runtii aad bay u mahadsan tahay adeega ay u qabato bulshada raadiyo ergo maanta waxaan jeclahay inaan wax ka ilaa dhibaatada ku dhacda gabdhaha soomaaliyeed marka laga hadlayo gudniinka fircooniga waa dhibaato aada u weyn ma ninka la yidhaha in badanna warbaahinta ay ka hadasho waxaan odhan karaa ninka la yidhaha maanta dhibaatadaasi waa dhibaato aada zaa'id u ah oo maanta haysata gabdhaheena soomaaliyeed dad baa u tafaxaysay dhibaatadaasi kaga taqalusi lahayn runtii aad baan ugu hambaliyeynayaa culummadu door weyn bay ku leedahay warbaahintii ninka la yidhaha iyadu waaba ugu sarreydaa waxaan odhan karaa raadiyo ergo in badan baan ka maqlaa barnaamijyada arrintaa ku saabsan waan waan waxaan jeclahay maanta ninka inaan la wadaago taladayda iyo akhbaarkayga maanta waxa wax laga qaban karaa waa jiilka soo koraya waxa wax loo qaban karaa waxaa loo tegi karo jiilka soo koraya waayo malaha intii hore ninka la yidhaha dhibaatadaasi way gaartay ilaahay marka ninka la yidhaaha naga sidato dhible runtii raadiyo erga aad baan ugu mahad celinayaa adeega uu qabta bulshada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum magacayda waa axmed cabdi axmed oo jooga degmada darkiiley hooyadu hooyadu lama lama horaan waayey waa qab adduunyada lagu daarsado malahan walaalayaal dadka soomaaliyeed waxaa hooyadan qabku dardarsan